degeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad i haysana ay qodobada aad ku maqli doontaan saaka waxaa ka mid ah fatahaadda webiga shabeelle oo saameeyey deegaano hoos taga degmada mahadaay heshiis la dhexdhigay beelo ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado tababar ku saabsan sar u qaadista tayada waxbarashada oo lagu qabtay magaalada weeciye bulshada dhoobley oo loogu baaqay horumarinta nabadda hay-adda sodma oo shirxada gargaar kala wareegtay dowladda qatar wararka dibadda waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo booqasho taariikhi a ku tegay waddanka angola
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu abdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo axad ah taariikhda waxay ku began tahay kooda bisha diseembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan fatahaadda webiga shabeelle ayaa saameeyey deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe cabdifataax axmed macalo ayaa soo jeedinaya degmada mahadaay waxaa hoostaga deegaano muhiim u ah ganacsiga degmada iyo guud ahaan midka gobolkani shabeellaha dhexe waxaase muddooyinkii dambe laga soo sheegayaa inuu kala xiran ganacsi iyo isu socodka bulshada iyo gaadiidkaba uu halkaasi ka jiro taa oo salka ku haysa fatahaadaha webiga shabeelle goobaha ugu daran ee fatahaaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka califool dheere oo gebi ahaan dalagyadii ay beerteen beeralaydu ay go-een sidoo kalena aynan jirin waddo ay ku ganacsadaan sida axmed nuur mucalim oo ugu warmay waryahayaga zahre cabdi xuseen waxaa jirta fatahaad taasoo sida horeba idinkugu sheegayey deegaanka wadooyinkiisa jirtay ilaa laba wado oo keliya u fureed inkastoo maanta ay ku soo harta hal wado oo wadadii kale ay xirantay waxaa xiran wadooyinkii mahaday u baxayey wadooyinkii jiinka xaggiisa aadayay deegaanadii qudaarta looga doonayo beeraha qudaarta beerihii qudaarta go-ay iyo dhammaan dalagyadii kala dugnaa sidoo kale waxaa biyahaasi galeen garoonkii kubadda cagta ee deegaanka califool dheere sidoo kale waxaa hadda suurtagalta afarta iyo sideeda saaco soo socota inay go-eyso halka wadada keliya ee u furan deegaanka califool dheere taasoo xaaladda ka dhigi karta mid cakiran inkastoo haddaba deegaanka califool dheere deegaanada kale ee ku hareeraysan sida albaras miirtaq wacaadle iyo biyacde uu ka sarreeyo qiimaha nuuc kasta ee bani aadan u baahdo waa ka qiimo sarreeyaa wuxuu uga qiimo sarreeyaa deegaanku waa go-doon fatahaadaas waa goodoomisay haddan halka waddo oo raashinku ku soo galo wax walba bani aadamku adeegsado nolol kasta haddii ay xiranto waxaa iman karta culays intaan ka sii badan oo dadka soo wajaha deegaanka waxaan halkan uga baaqayaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo leeyaha dadkaan la soo gaaro biyahan oo in badan deegaanka dul fadhiyey haddana la wareegay guud ahaanba deegaanka oo isheeg hareereeyey oo maanta hal waddo oo keliya u furan tahay waddada loogu soo gurma karo waa halkaabay heeday haddii ay go-dana waa xaaladdu waa isbedelaysaa wax gaadiidasa ma geli karaan gudaha deegaanka xaaladda deegaanka ka jirta waa noocaas madaxda dowlad goboleedka hirshabelle iyo de dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa cid kasta ay khusayso in deegaankaasi dadka jooga loo soo gurmado beerahoodiyaa go-ay muddo badan ay go-ayeen hadda beerihii yaraa ee ugu dambeeyey laga celcelinayo waayo saddex bilood ah inta badan waa la wareegeen isbuucan gudihiisa waxaa keliya u hartay wax ka yar nuf kilomitr oo beero ah kuwaas oo haddaba saacadahan ay ku socdaan oo looga wareegay oo cid ka celinaysa aysan jirin maadaama aan la celi karin anoo ku hadlaaya afka dhalinyarada deegaanka califool leere iyo bulshada deegaanka califool leere waxaan ugu baaqayaa sayidka hirshabelle iyo dowladda soomaaliya iyo deegaanka califool leere dadka jooga ee fatahaada go'doomisay ee in badan dalagooda jirtay ay soo gaaraan idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad u gudbisaan fatahaadaha ka jira qeybo ka mid ah gobolka hirshabeellaha dhexe ayaa saameyn lixaad leh waxa ay ku yeesheen guud ahaan dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee magaalooyinka gobolka mahadsanid adbitax heshiis ayaa la dhexdhigay beelo ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado xaali macali ibraahin ayaa faahfaahinaysa maamulka gobolka gado iyo kan degmada luuq oo kaashanaya odayaasha dhaqanka soomaaliyeed beelaha walaalaha ah ee dhowaan dirirtu ku dhex martay ayaa isugu yimid sidii ay nabad u heli lahaayeen maadaama dagaal soo noqnoqday uu ka dhacay halkaasi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ayaa madasha ka hadlay waxayna bulshada dirirtu ay dhex martay ugu baaqeen in ay nabad wada qaataan sabeyn iskala xirteen waa la ismaraadiyey waa la isxabad saaray nabadda horta waxaa weeye waxaan u keennay waxaan oola jeednaa guddigaas maanta noo yimid reer macalweynow arkaba waxaa layidhi waxaa siyaa u weyn baa la dhihi jiray bara saabka iyo guddoomiyihii degmada iyo talihii saldhigga iyo saraakiisha ciidanka ma u jeedaan dhammaan ciidanka ma aragtaan dhammaan dadka saasay nabad u qaateen waa soo dhoweeyeen nabadda alxamdulillah markhaati shahaado ka ahaado
waxaan si dhaba u soo heshiinay saddexdii beelood annagoo ah toddobaad ka hor marka hore ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala qofkii muslin ah oo ahlu iimaan ah oo ilaahay iyo rasuulkiisi yaqaan nabad wuu soo dhowaynaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta nabad buu talaqaaday geelka beelihii isdagaalay oo dhibaata shalmaray saddeedii beelood gabaaweyn maalinweyne ilaa iyo raaxasan geelka isuroogna alxamdulilah rabbilcaalamiin nabadaas iidaasi buu talleen qaaday lankii aloodiis dhibaata ka jar ha ka biye
mar labaad waxaan halkaan ka makhraati kacayaa mar labaad inaan goobjoog ka ahay kana mid ahay in aan dhaqan gelino heshiiskii saddexda qabiilo ee dagaalantay macalweyne ree xasan iyo gabaaweyn nabaddii ayada ahayd bilowgeedii waan sla ogeyn haddana bartamahaan kaga jirnaa oo waxay tahay midda hadda aan taagannahay anigoo baaq u jeedinaya dadka annaga aan matalayni iyo hadday noqon lahay siyaasi anugu ganacsina waan ahay siyaasina waan ahay markaan xaqiiqda isu sheegno laakiin sida dhabta ah waxaan baaq u jeedinaynaa inaan annagu qaadanin nabaddii saddexdaa qabiilo inay heshiiyeen nabadna yihiin luuqna hadda aan dhex taaganahay anagoo ka soo lugeeyey meesha la yidhaahdo dhinaca kale maamulka gobolka gado iyo kan degmada luuq ayaa madasha ka hadlay
aad iyo aad bay u wanaagsan tahay intaan nabad buu qof kasta ku hurda bagan karaa xaqiiqda marka laga hadlo
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa mar damba inuu nabad fishilanto inaana mataqaanaa dhexdanada idinka dhico
insha allahu tacaala waxaan jecelnahay nabaddan tii caga dhigata inuu ilaahay ka dhiga nabadayntaana waxaa qayb ka ahaa oon maxaan ku dhahdaa odayaasha saddexda beelood guddiga guurtiga oo degmada luuq joogay oo soomaaliyeed saddexda beelood oo dirirtay odayaashoodii ayagoo iswareysatay ka dhalatay nabadaynta inay timaada nafta nafgoysa in loo dilaa sharci ah odayaasha soomaaliyeed oo nabadaynta ka qayb qaadanaya oo meesha fadhiya annaga waxaanu ku taageeraynaa heer gobol iyo heer degmaba iyo saraakiisha ciidanka waxaanu ku taageeraynaa nabadda aad ka wada hadashaan inaan xoojinno nabadda aad ka wada hadashaan inaan adkayno xoojinno amniga laamaha amniga way fadhiyaan maamulka degmada guddoomiyaha ugu horreeya wuu fadhiyaa saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan waa fadhiyaan tababar ku saabsan sare u qaadista tayada waxbarashada ayaa lagu qabtay magaalada weeciye ee gobolka bari guddoomiyaha degmada weeciye axmed xasan bare ayaa tababar ku saabsan sare u qaadista tayada iyo tacliinta sare usoo xiray qaar ka mid ah golayaasha deegaanka magaaladaasi sharaf ah inaynu ka soo qayb gallay gunaanadkii iyo xiritaankii tababarkii muddada shanta maalmood ee socday ee ka socday howlka degmada waaciye oo ku saabsanaa sare u qaadista iyo horumarinta tayada tacliimeed ee goobaha deegaanka runtiina barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan oo qorshaha ay wasaaradda arrimaha guduhu ka leedahay uu yahay in guud ahaan kor loo qaado tayada aqooneed ee golayaashii deegaanka ee ku soo baxay qof iyo codka maanta waxaad nasiib u yeelateen inaad qayb ka noqotaan gaar ahaan safka hore ka gashaan degmooyinka tababarka qaadanaya waxaan rajaynayaa cilmiga ballaaran ee baaxadda weyn ee ku saabsan shaqooyinkiinnii iyo tusaale ahaan barashada iyo fahamka lowlan barsaman oo ah siyaasadda ee wasaaradda arrimaha gudaha u qorshaysay in lagu hago oo lagu dhaqo degmooyinka puntland oo dhan waana sharci laga ansixiyey golaha wasiirada baarlamaanku ansixiyey madaxweyneu saxay waxaa kaloo jira xeer hoosaad waxaa kaloo jira xeer hoosaad ee degmada u gaara oo ay ku dhaqanto oo haga shaqa maalmeedka iyo howlaha socda oo kala qeexaya howlaha awoodaha
tobabarkan oo socday muddo shan maalmood ah ayaa waxaa xiritaankiisa goobjoog ka ahaa maamulka degmada weeciye bahda waxbarashada dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hay-adda sodma ayaa shixnado gargaara kala wareegtay dowladda qatar cabdifataax axmed macluuc ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaya hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliya ayaa shixnado gargaar ah oo ka kooban agabka dadka barakacayaasha ah lagu daryeelo waxa ay kala wareegtay hay-adda qatar alkhiiriya ee laga leeyahay dalka qatar gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliya doctor axmed aadam ayaa sharaxaya tirada gargaarkan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay waxa uuna sidoo kale dowladda qatar uu kaga mahad celiyey isgarabtaagga dadka iyo dalka soomaaliya maanta waxaan dekedda muqdisho dekedda muqdisho kula wareegnay shixnad gargaar ah oo run ahaantii aad iyo aad muhiim uga ah howlaha gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya shixnadaas oo ah gargaar ku saabsan inay yihiin teendhooyin teendhooyin loogu talagalay in lagu gurmado haba yaraa xaaladaha degdega ah ee imaada dadku u baahan yihiin markaas inay helaan hooy ay ku hoydaan oo xaaladahaas gurmadka degdega ay kaga hoydaan runahaantii waa shixnad gargaara oo wakhtigeeda timid kana qayb qaadanaysa u diyaargarowga iyo ka qayb qaadashada xaaladaha degdega ah waxaan aad ugu mahad celinaya hay-adda qatar alkhayriya gaar ahaan guud ahaan dowladda qatar oo mar walba la garab taagan shacabka soomaaliyeed iyo gargaarkooda iyo horumarkooda iyo mashaariic badan oo horumarineed iyo gargaarneed iyo gargaarna ka wadda waddanka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in shixnaddani ay qayb weyn ka noqoto in ay gargaar degdega u fidiiso dadka u baahan xaaladaha degdega ah ee barakaca iyo keenaan fatahaadaha abaaraha iyo xaaladaha kale ee gurmadka degdega ah waana iskaashi iyo wada shaqayn naga dhexeeya hay-adda maarinta masiibooyinka iyo hay-adda qatar alkhayriya oo mar walba u taagan inay shacabka soomaaliyeed gargaar u fidiiso muddo badanna waddankan shaqooyin badanoo muhiima oo horumarineed iyo gargaarba ka haysay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa gargaar runaantii la taaban karo oo waxtar u leh waxaan rajaynaya insha allahu tacaala kuwan iyo kuwa ka badanba insha allahu tacaala inay hay-adda iyo dowladda qatarba ugu deeqaan dadka walaalahoodaee soomaaliyeed markaan dhegaystateen waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarrafka iyo suuqyada iyo wariyeyna saare cabdi xuseen
haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano diamond ayaa la kala siisanayaa toddobiyo toban doolar ribar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar ribar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanayaa kow iyo toban doolar nooca loo yaqaano intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela kow iyo toban doolar ribar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa labaatan doolar ribar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow doolar labaatanka liitar ee silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar ribar bookiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xafayada nooc loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaana cayaaraha iyo xaliimo waa mahadsan tahay dhegeystayaal xubinta cayaaraha warka saaka waxaan ku eegi doonaa arsenaal ayaa shan iyo laba kaga badisay westerham xidiga saaka ayaa kulankaani sameeyey gaar ah kula yeeshay isagoo caawiyey laba gool mid kalena dhaliyey wuxuu ku lug yeeshay saddex gool taasoo oo muujinaysay muhiimada uu leeyahay ganaris kalaba laba ciyaaryahan ayaa gool dhaliyey ama caawiyey afar kulan oo bermer liiga ah xil ciyaareedkani waxaana qeyb ka ah saaka oo wacdaro ka dhigay kaliya laba ciyaaryahan ayaa si toos ah ugu lug yeeshay shan iyo toban gool bermer liig ah xil ciyaareedka bukayo saaka waxaa la wadaa maxamed saalax sidoo kale bukayo saaka ayaa noqday ciyaartoygii ugu horeeyey ee shanta horyaal ee ugu waaweyn ee yurub toban gool dhaliyey caawiyi ka noqday xil ciyaareedkani waxayna ku qaadatay labaiyo toban kulan tobankiisii caawin uu sameeyey xubinta cayaaraha waa naga intaa halka warkaasaad kala socotaan waa raadiga haysanaay johor shabeellada dhexe soomaaliya markaan wararka dibadda madaxweynaha wadanka mareykanka ee xukunka kasii degayay joe biden ayaa booqashadiisii ugu horeysay isagoo ah madaxweynaha mareykanka ku tegay wadanka angola booqashada biden ayaa diradda lagu saaraya mashruuca horumarinta ee mareykanku maalgeliyey ee jidka tareenka ee loo yaqaano mashruucan dhabaha tareenka oo dhirarkiisu uu yahay kilomitr waxauu isku xiraa gobolada hodanka ku ah macdanta ee ku yaala gudaha afrika iyo dekad muhiim ah oo ku taala koonfurta galbeedka angola mareykanka ayaa sheegay in mashruucan uu ku maalgeliyey lacag ka badan saddex bilyan oo dollar oo lacagta mareykanka ah qodobkaasi ayaa ugu dambeystay xabeel guud ahaan warkii subaxnimo saaka waxaad aad ka dhagaysanayseen raadii haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo